إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الفتن والضلالات ثم أما بعد عباد الله الخطيب في هذه الأزمنة يحتار في اختيار الموضوع ولا ليال maanta qofka ummadda u khudbadaynayaa waxa uu aada ugu wareerayaa mowduuca uu ka hadli lahaa waxay sababtu tahay meel kasta ha joogo mimbarkuu doono ha fuushanaado waxa ku baahaya dhibaatooyinka iyo axwaasha muslimiinta haysta waxa uu isweydiinayaa dhinaca uu eegaba talow ma xagganaad ka hadashaa lianna mashaakila almuslimiin qad kahurat wa tashacabat waayo maanta mashaakil mashaakilka ummadda islaamka haystaa wuu fara batay aada baanu u baahay taasi waxay sababaysaa inay ku adkaato qofka khatiibka ah ee shucuurka iyo dareenka islaamkana xambaarsan ee warwarka iyo walbahaarka muslimiinta iyo xaaladooda la nool halka uu ka bilaabayaa ku adkaanaysa waayo dhinaca uu eegaba dhaawac baa uga muuqanaya masuuriyuu ka hadlaa iyo dhibaatooyinka haysta ma masar buu ka hadlaa iyo mashaakilka ka taagan ma damaaj ayuu ka hadlaa gobolkaas ama magaalada yamanta ku taalla ee ahlu sunnihii raafidadu ay madaafiicda la dhacayaan ee ay gaadhka iyo xisaarka iyo cunaqabataynta ay ku sameeyeen iyagoo ula dhaqmaya si ka arxan daran sida yahuuddu ay ree khaza ula dhaqanto ma waxa uu ka hadlaa halka uu joogo dhibaatooyinka waaqicee ka taagan waxaanse maanta ku gaabsanayaa biidni illaahi jalla sha'nuh mowduuc aan ku dabaqayo waaqiceenna innaku aynu ku nool nahay reer somalilan waxaana ciwaankiisu uu yahay اshkuru اllaha calىa nicamihi yazidkum ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ugu mahadnaqa nicamta tirada badan ee uu idin siiyey wuu idin siyaadine waxaanan mowduucaa u doortay inakoon dadka ka cudud iyo cadad roonayn bal aynu odhan karo inakaa ugu daciifsan cadadan waa cudda ayaa haddana rabbi waxa uu inagu manaystay nicmo ay ka qatan yihiin dad inaga awoodiyo itaal roon nicmat اlamn fi hada اlbalad waa nicmo ay waayeen dad inaga xoog roon oo hadh iyo habeen laga yaabo waxay ku waaberiistaan ay ku gabaldhacsadaan colaad iyo dagaal inay tahay walaalayaal mandiqada aynu ku nool lahay waa mandiqad colaad iyo dhibaato badan oo hareeraheenna waxa ka dhacaya waad u jeedaan waanad maqlaysaan laakiin maanta waxaynu odhan karaa manaadiqda kaleba haddii laga yimaado waddankii soomaaliya laysku odhan jiray caam ahaan maanta mandiqada aynu degannahay somalilan ayaa ka degan oo dal degan oo waxa weeyaan haadi ah ka ah iyada ayaana la ysugu yimid haddii marka aynu halkaas deganaanshaheeda dhowri weyno oo aynu maalin walba muran siyaasadeed iyo khilaaf aan raad iyo midho lahayn aynu ku jirro dee waxaynu inakuna khatar u nahay walaalaheen waxaa helay inuu ina asiibo alla kama yeelo ilaahay haynaga dhowree walaalayaal ushkuru llaha calaa nicamihi yazidkum nicamu llaahi calayna kasiiratun laa tucaddu walaa tuxsaa ilaahay nicamta uu ina siiyee faraha badan waa mid aynaan tirin karayn soona koobi karayn hadday tahay nicmo diineed iyo hadday tahay nicmo adduunyaba ilaahay wuxuu yidhi jalla sha'nuh wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuhaa ina alinsaana ladaluumun kafaar ilaahay wuxuu yidhi jalla sha'nuh haddaad nicmada ilaahay ama nicmooyinka rabbi haddaad tirisaan ood istidhaahdaan kooba oo tiriya tiro koobi kari maysaan oo ma koobaysaan mana tirin kartaan nicmat ullah waa mufradu mudaaf limacrifati fayacum waa mufrad macrifo loo idaafeeyey wuxuu caam yeelayaa jamiica nicam diiniyatan kaanat aw dunyawiya nicmooyinka ilaahay inagu galladaystay oo dhan hadday tahay tu adduunyo iyo hadday tahay tu diineedba ilaahay wuxuu yidhi jalla sha'nuh haddaad nicmooyinkaa istidhaahdaan tiriya laa tuxsuuha ma koobi karaysaan dabeed alla wuxuu tilmaamay dabiicadda basharka ku beeran qofka dee waxa weeyaan naftiisa tarbiyeeya ee iimaanka ku sifeeya mooyaane laakiin caadi ahaan dabiicatulbashar waxay tahay baa rabbi tilmaamay ila ilaahay isagaa ina abuuray isagaana inoogu xog ogaalsan alaa yaclamu man khalaq wa huwa alatiifu alkhabiir ilaahay markaa waxa u yihi jalla sha'nuh ina alinsaana ladaluumun kafaar waa dabiicada insaanka ku beeran inuu insaanku yahay dulmi badane gaalnimo badan waa dulmi badan yahay insaanku oo naftiisa waa dulmiyayaa kayrkiina kama nabadgelaye waa dulmiyayaa waana gaalnimo badane oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu ka kufreeyaa ama nicmooyinkuu ilaahay ku galladaystay ayuu diidayaa uu dafirayaa ina alinsaan ladaluumun kafaar waxaa ibnu kaiir uu yidhi calayhi raxmat اllah xowla hadihi اlaaya yukhbiru can cajsi اlcibaadi can tacdaadi الnicam fadla can اlqiyaami bishukriha waxa uu yihi rabbi aayaddan wuxuu kaga warramayaa in addoommadu nicmooyinka tirada badan ee alla uu siiyey aanay koobi karayn iskaba dhaaf inay ku mahadiyaan oo ugu mahadnaqaane macnaha rabbi waxa uu tilmaamay iska dhaaf inaynu nicmo kasta xaqeeda aynu marinno oo rabbigii ina siiye aynu ugu mahadnaqnee maba tira koobi karo oo nicmooyinka ilaahay ma koobi karayno dabeed ibnu kaiir waxa uu soo qaatay hadalkii uu yidhi طalqu bnu xabiib ina xaqa اllahi afqalu min an yaquuma bihi اlcibaad wa ina nicama allahi akharu min an yuxsiiha اlcibaad walaakin asbixuu tawaabiina wamsuu tawaabiin waxa uu yihi طalqu bnu xabiib ina xaqa allah afqalu min an yaquuma bihi اlcibaad ilaahay xaqa wuu inagu leeyahay uu inaga mudan yahay waa ka culays badan yaho wuu ka culus yahay mid ay addoommadu ku qumi karaan oo la iman karaan oo addoonku si kastuu u dadaalo ma gaadhi karo xaqa ilaahay ka mudan yahay kumana dhowaan karo wa ina nicama allaahi akharu min an yuxsiiha alcibaad ilaahay nicmooyinka addoommadiisa uu ku manaysteena waa ka fara badan yihiin addoommadu inay koobaan oo ay tiriyaan waxa uu ihi walaakin asbixuu tawaabiina wamsuu tawaabiin laakiin waxaad waa bariisataan oo aada gabaldhacsataan idinkoo ilaahay u toobad keenaya oo taa'ibiin ah macnaha marna xaqa ilaahay gudi maysaan marna suurtagal idiinma aha waajibkuu rabbi idinka mudnaa maqaamkiisa inaad gaadhaan mar hadday taasi mustaxiil tahay towbadkeen ku gabaldhacsada kuna waa beriista walaalayaal nicmooyinka ilaahay sidaasay u fara badan yihiin oo aynaan u soo koobi karayn laakiin sifatulmu'min waa alcirfaan waalictiraaf sifada mu'minku waa inuu garto wanaagga alla uu siiyey oo uu qirto ictiraafan bilqalb wahana'an billisaan wainqiyaadan biljawaarixi waalarkaan isagoo qalbiga ka qiranaya nicmadan alle inuu siiyey oo garanaya inaanay nicmadaasi ku iman xeelad iyo awoodu isagu dadka dheer yahay laakiin rabbi ay uga timid wamaa bikum min nicmatin fa min allaah wax alla waxa nicmo idinku sugan hadday diini tahay iyo hadday dunyawi tahayba fa min allah ilaahay xaggiisay ka ahaatay maa waa shardiya nicmana waa nakira fii siyaaqi shardi tufiidu alcumuum nicmo kastoo idinku sugan diiniyatan kaanad aw dunyawiya fa min allaah idinka xeeladiinna iyo awooddiinna iyo cilmigiinna kumay iman idan sifatulmu'min waa ictiraaf bilqalb inuu qalbiga ka qirtuu ka ictiraafo kana yaqiinsado wax alla waxa nicmo ilaahay huwiyey hadday caafimaad tahay hadday cuud tahay hadday uba tahay hadday oori tahay hadday cilmi tahay hadday camal tahay hadday iimaanka iyo hidaayada tahay oo nicamtaba ugu weyn oo ugu mudan nicmo walba ilaahay inuu siiyey qalbiga waa inuu ka qiro wa hanaa'an billisaan carabka waa inuu kaga ammaano waxa uu mutay rabbigii nicmadaa ku galladaystay oo uu carabka kaga mahadnaqo wainqiyaadan biljawaarixi waalarkaan xubnaha iyo jawaarixdana waa inuu uga hoggaansamo allihii nicmadaa siiyey oo macnaha nicmada uu u adeegsado ilaahay taacadiisa laakiin macsiyadiisa aan u adeegsan walaalayaal haadihi sifatu lmu'min laakiin sifada gaalada iyo munaafiqiintu waa annukraan inay wanaagga diidaan oy dafiraan inay nicmada ka hor yimaadaan iyagoo garanaya yacrifuuna nicmat allahi uma yunkiruunaha wa akharuhum alkaafiruun ilaahay wuxuu yidhi jalla sha'nuh way garanayaan nicmada ilaahay wayse dafirayaan oo way isdiidsiinayaan badankooduna waa gaalo waa sifatu lkaafiriin sifadoodu waxa ay tahay ruuxu nicmada isagoo ku dhaadanaya oo ku faanaya inuu yidhaahdo waa aniga cilmigayga iyo xeeladayda iyo aqoontan dhaqaalaha u lahaa anaa shilinba shilin ka dhaliyey oo keenay waxan laakiin anu o dhan ilaahay baa iigu nicmeeyey waa tii qaaruun lagu canaantee lagu ceebeeyey qoomkiisii markay waaniyeen ee ay yidhaahdeen qaaruunow ilaahay nicmadaa uu kugu galladaystay ha ku kibrin ee ilaahay siduu kuu wanaajiye adna u wanaag fal muxuu ugu jawaabay qaala inamaa uutiituhu calaa cilmin cindii waxaa ka taga maalka iyo nicmadaad arkaysaan waxaa laygu siiyey uun cilmi aan leeyahay anigu oo cilmiga culimmadu laba qowl bay ku fasireen inuu cilmiga isagu isku nisbaynayo oo uu leeyahay aqoontan ganacsi iyo tijaaro u lahaa ayaan waxaan ku keenay iyo inuu cilmiga ilaahay u jeedo oo uu leeyahay waxaan maalkan laygu siiyey ogaalka ilaahay og yahay inaan mutaystoon mustaxiq ahay taa macnaheedu markaa waxa weeye waa nukraanu اljamiil wa cadamu اlictiraaf laakiin sifatu lmu'min waa inuu yidhaahdo haada min fadli rabbi waa deeq ilaahay igu galladaystay ilaaha siiyeyna uu ku mahadiyo aacadiisa iyo cibaadaadkiisana uu kaalmaysto walaalayaal ree maka iyo kufaaru quraysh waxaa lagu ceebeeyey markay nicmadii gaalnimo iyo dafiraad ay kala hor yimaadeen oo ilaahay wuxuu yidhi alam tara ila aladiina badaluu nicmat allaahi kufraa wa axalluu qowmahum daara albawaar jahannama yaslownaha wa bi'sa alqaraar ilaahay wuxuu yidhi jalla shaanuh miyaanad ogeyn nebi allow aladiina alam tara ila aladiina badaluu nicmat allaahi kufraa miyaanad ogeyn oonay ku soo gaadhin kuwii nicmadii ilaahay ku dooriyee ku beddelay gaalnimo iyo kufri wa axalluu qowmahum daara albawaar ee qoomkoodii iyo dadkoodiina dejiyey daartii halaagga iyo naarta dhex dhigay oo daarta halaagga ee reerkooda ay dejiyeen waa maxay jahannama yaslownaha wa bi'sa alqaraar ilaahay baa sii qeexay oo caddeeyey waa jahannamo ciyaadan billaah oo ay gelayaan meel la galo oo lagu sugnaadana iyadaa ugu xun ciyaadan billaah haadihi nicma waa nicmatu irsaali arasuul waa nicmadii diristii ilaahay subxaanahu wa tacaala nebi maxamed uu soo diray ee waxyiga uu ku soo dejiyey ayaa halkay nicmadaa ka garowsan lahaayeen ee ay ka rumayn lahaayeen nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ayay gaalnimo kala hor yimaadeen iyo dafiraad markaasaa ma'aalkooda iyo cidhibtooduna ay noqotay jahannamo ciyaadan billaah walaalayaal idan waxaa aayaddaas ayna dareensiinaysaa in caaqibada iyo cidhibta nukraanuuljamiil in wanaagga la dafiro in nicmada ilaahay ku siiyo laga gaaloobo in waxa weeyaan aan wanaagga loo adeegsanee xumaha loo kaalmaysto inay tahay waxyaabaha qofka dhaxal siiya jahannamo iyo cadaab inuu ku muto ciyaadan billaah laakina alictiraafa biاljamiil wa shukru اllaahi calaa nicamih laakiin wanaagga in la qirtoo la garowsado oo nicmada ilaahay loogu mahadnaqo oo loo adeegsado wanaagga iyo khayrku waa sifada mu'minku uu leeyahay waana waxa naar lagaga badbaado waxa weeyaan janno iyo ridaha ilaahayna lagu mutaysto wafaqa allahu ljamiic lima yuxibu wayardaa waastaqfiru اllah alxamdu lilahi waxdah wالsalaaةu wالsalaamu عlى man laa nabiya bacdah يقول الله جل وعلا في محكم تنزيله يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون إلهي وحور جل شأنه يا أيها الناس ضدك يوم اذكروا نعمة الله عليكم waxaad xustaan ilaahay nicmada uu idinku galladaystay xusuusta dikru nicma saynu hore u soo tilmaanay yashmalu alanwaac athalaatha ictiraafu alqalb wa hanaau li- wa hanaau allisaan wainqiyaadu aljawaarix inuu qalbigu qirto carabkuna ammaano allaha siiyey xubnuhuna ay u hoggaansamaan almuncim allaha ugu nicmeeyey nicmadaas idan rabbi waxa uu yidhi iyadoo dikrigaasi saddexdaa noocba uu koobsanayo udkuruu nicmata allaahi calaykum waxaad xustaan nicmada ilaahay idinku galladaystay hadday tahay mid adduunyo iyo hadday tahay mid aakhiraba dabeed rabbi waxa uu xusay usuulu haadihi alnicam wa asaasuhaa nicmooyinka addoommadiisa alla uu siiyey yacnii kuwoodii asalka iyo asaaska iyo gundhigga u ahaa ayaa rabbi gaar u xusay si kuwa kalena looga qiyaas qaato markaasaa rabbi waxau ihi jalla sha'nuh hal min khaaliqin hayru اllahi yarsuqukum min aلsamaa'i wاlard oo miyuu jiraa khaaliq an alla ahayn oo idin abuuray oo cirkiya dhulka idinka arsaaqayaa ma jiraa jawaabtu waa maya idan rabbigaa idin abuuray ee idin arsaaqaya ayaa cibaadadiinnana xaq u leh ee u keliyey oo cid kale ha ku lamaanaynina markaasaa alla waxa uu yidhi laa ilaaha ilaa huu isagoo dareensiinaya dadka maadaama khaaliqa abuuray isaga uunuu yahay maadaama raasiqa abu- arsaaqayaa isaga uun uu yahay cibaadadoodana ka mutaystay isaga uun inuu yahay oo cid kale aanay la wadaagayn markaasaa lagu gebagabeeyey fa annaa tu'fakuun ay kayfa tusrafuun sidee laydinka leexinayaa ee xaqa laydinka duwayaa halkeed u socotaan caqligiinnii halkuu maray miyaydaan garaad iyo garasho lahayn walaalayaal abuuridda iyo arsaaqiddu waa usuulu nicam waa nicmooyinka asalkooda iyo asaaskooda oo haddaanad jirin boon lagu abuurinba dee nicmo lagugu manaystoo lagugu soo halqabsadaa ma jirto waayo maba jirtidba oo mawjuudba ma tihid laakiin ilaahay markuu ku abuuray awalan ayuu kuugu nicmeeyey nicmatu lkhalq uma bacda dalik ilaahay waa ku arsaaqay kadib ayaa nicamta kale ay waxa weeyaan kugu kulantay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa aayad kale uu ku yidhi lain shakartum laasiidannakum walain kafartum ina cadaabii lashadiid haddii aada ilaahay ugu mahadnaqdaan nicamtiisa oo shukri aada la timaadaan saddexdii noocba caam yeelaya ilaahay waxau idhi waan idin ziyaadin oo waan idin kordhin laakiin nicamta haddaad ka gaalowdaan oo nicmadayda aad dafirtaan cadaabkaygu waa daran yahay waxaana ugu horeeya cadaabka aada dhandhamin doontaan nicmadaan idin siiyey inaan idinka siibo oon idinka qaado waayo annicmatu idaa shukirat qarat wa idaa kufirat farat waxaa la yidhaha nicmadu allaha ku siiye haddii lagu mahadiyo way sugnaataa oo dabar baa shukrigu u yahay ilaaha ku siiye haddii lagaga gaaloobana way carartaa waxaa la yidhaahdaa ashukru qaydun lilmawjuud wa saydun lilmafquud waxaa mahadnaqa la yidhaahdaa nicmada joogta wuu kuu dabrayaa ta kaa maqanna waad ku soo ugaadhsanaysaa walaalayaal idan haadihi nicma nicmooyin badan baa allayna siiyey waxayna soo maray afar bilood oo bilihii cibaadaadka ah ramadaan baa ina soo martay oo ahayd shahrulcibaada nicmo diineed oo ilaahay inagu galladaystay oo ninkii ka faa'iidaystay ka fara qabsaday waxaa inoogu xigtay ashhurulxaj oo qofkii alla waafajiye xajkiiyo cumrada waxa weeyaan la soo qhaniimaystay waa shawaal iyo dilqicdo iyo dilxija waxaa inoogu xigtay shahru muxaram oo tii imika dhammaatay ah oo taasuucaa iyo caashuuraa ay ku jirtay ahaydna bisha soomkeedu ugu fadli badan yahay ramadaan dabadeed yacni soonka sunnaha ah haadihi nicam nicmooyinkaasoo dhammi waa nicmooyin diini ah oo iimaani ah oo mudan rabbigayna siiye in loogu mahadnaqo waxa inoo raacsan nicmooyinka adduunyo hadday caafimaadkeenna tahay hadday cuudka iyo amwaashiyo adduunka allayna siiye ay tahay hadday ubadkiiyo oorida tahay waxaa ka mida nicmooyinkaa oo ugu muhiimsan oon uga socdaa nicmatu اlamn fii hada اlbalad nicmada ammaanka iyo nabadgelyada ee ilaahay waddankeena somalilan inagu siiyey walaalayaal ammaanka iyo amnigu mahadnaqa allaha ina siiye aynu ku mahadinayno waxa ka kow ah inaynu ilaahay ku caabudno inaan ku caasiin in fara badan baan mimbarkaa ka sheegay amniga inaan xoog iyo xabad lagu ilaalin laakiin lagu ilaaliyo ilaahay taacadiisa iyo dikrigiisa iyo istiqaamada iyo islaaxa waayo haddii ammaan xoog lagu keenayo dowladay naga xoog waaweyn oo waayey ayaa ku keeni lahaa laakiin ammaanku waa nicmo alla uu bixiyo ilaalintiisuna allahaa bixiyo waa in lagu caabudoon lagu caasiyin walaalayaal waxaa maalmahan jaraa-idada iyo warbaahinta laysku mariyaa mucaarid iyo dowladba hadalla ad adagoo xanaf leh oo run ahaantii waxa weeyaan hadday sii socdaan sansaantoodu aanay fiicnayn waxaase munaasaba inay xukuumaddu waxa weeyaan waajibka iyo xilka saaran ay garato ay aada ugu dadaasho mucaaridku uu xilka iyo doorkooda garto oo ay ilaaliyaan waxgaradka iyo cuqaasha iyo culimmadu doorkooda ay gartaan oo ay ilaaliyaan waxaan sidaa u leeyahay nabaddu waa shay caam ah oo aynu gogasheeda ku wada fadhino oo haddii intaa in leeg ay soo gaadho dhammaan ina wada saamaynaysa waxaanad ogaataa balaayadu iyo fitanka iyo fasaadku rabbi ha inaga hayee meel ay ka bilaabaan yacni bilow bay leeyihiin laakiin dhammaad ma leh oo waata soomaalidu tidhaahda balaayo daaman la qabtay leedahay daba la qabta ma leh macnaha markay soo yeelyeelato haddaan laga hortegin dhibaata hadday kugu dhacdo lama gaadhi karo waxaa haddaba axsaabta mucaaridka la gudboon kursiga maamulka iyo madaxtinimadu waa wareegto oo maalinba nin baa ku fadhiya inay aada iyo aada ugu ixtiraamaan intay awoodi karaan hadba cidda maamulka iyo talada dalka haysa oo ay ka digtoonaadaan wax kasta oo dhibaato iyo khalkhal keeni kara inay ka digtoonaadaan inay iska ilaaliyaan inay yidhaahdaan mudaaharaad silmi oo nabadgelyaanu qabanaynaa sidaan jaraa-idada qaarkood ku arkayey waayo xaqiiqadu waxay tahay mudaaharaad la yidhaahdo waa mudaaharaad silmiya maba jiro sababtu waxa ay tahay adigu haddaad silmi iyo nabadgelyo ku soo baxday tuugga ma kaantarooli kartaa meheradaha dadka boobaya ma kaantarooli kartaa oo ma xakamayn kartaa ka danta iyo muraadka leh ee intuu ku soo dhuunto dadka waxa weeyaan amnigooda khalkhalin kara jawaabtu waa maya mudaharaadse ma yahay wax ummadda islaamku taariikhdeeda ay ku soo caanamaashay oo diinteenna lagu yaqaan jawaabtu waa maya dowladda ama maamulka hadba xukunka haya haddii wax laga tawdo oo cabasho laga qabo islaamku waxa uu jideeye waddooyin loo saxo oo dadka caqliga iyo waxa weeyaan cilmiga leh ee talada ummadda iyagu fura xidhana ayay tahay dowladda wixii ka qalloocan inay u toosiyaan oy u sheegaan oy uga nasteexeeyaan laakiin haddaad tidhaahdo wixii khaldamo waxaan ku toosinayaa dadka inaan kiciyo xaqiiqadu waxay tahay natiijada ka dhalanaysaa inay fool xumaanayso waxaad ku cibro qaadataan mudaharaadkii masar waxa ka dhashay dhiiggii maalintii maydaanu taxriir la galay bilaabmay ilaa maanta waa qulqulaya waxaad ku cibro qaadataa mudaharaad la sameeyaa tuunis waxa uu baday libiya yacni maanta carab mudaharaad in maydaan laysugu soo baxo midhaha ka dhashay iyo waxay ka goosteen waddamadooda eegoo ku cibro qaata waxaad ogaataan naf keliya oo muslimadoo dhiiggeeda alla u dhowray oo dhiiggeedu daato ayaa ilaahay agtiisa kala culays badan adduunyada gebigeeda iyo waxa ku suganba oo nebi moxamed baa yidhi sala allahu calayhi wasalam walazawaalu dunyaa ahwanu cinda allahi min qatli rajulin muslim yacnii qof muslima oo la dilo adduunyada oo dhan oo la waayo baaba'doo dunta ayaa alle agtiisa ka fudud qof keliya in xaqdarre lagu dilo oo muslim ah waxaad sawirataan maanta hargeysa hadduu mudaharaad ka dhaco yaa damaanad qaadi kara inaan u dhiig daadan yaa damaanad qaadi kara inaan xoolaha dadka la dhicin yaa damaanad qaadi kara inaan dad dan lihi aanay ku soo gaban cid damaanad qaadi kartaa ma jirto waxaan markaa axsaabta iyo mucaaridka taladooda kaga baxayaa haddii la danaynayo danta dalka waa inaan mudaharaad lagu baaqin waa in cidda laga cabanayo ee ay wax ka qalloocdeen toos loola xidhiidho dowladda talada maanta haysana waxaan kula talinayaa horta hadba qofka madaxweynaha ama maamulka haya waa waalid waalidkuna waladkiisa dee wuu u dulqaataa waanu u dhega nugul yahay waanu dhegaystaa waxaana xikmad carabiga ay tidhaahdaa walaysa kabiiru lqowmi man yaxmilu lxiqda yacni reerka ninka u weyni ka cadhoodee duda ma aha mar haddaad kabiirulqowm tahay kuuma gudboona inaad cadhooto iyo inaad cabato iyo inaad duddo midna dowladda waxaa la gudboon inay maqasho oo dadkeeda ay u soo joogsato in waxa weeyaan wixii talo ah ay ka qaadato wixii deelqaafee lagu sameeyo inay ka dulqaadato inay u jawaabin wixii dhibaato dhacda inay si sahlan u xalliso oo xoog aanay ku dayin waxaa la yidhaahdaa alcunfu laa yuwallidu ila alcunf culaysku culaysunbuu dhalaa yacni xukuumaddu hadday isku daydo mowqif inay ku maarayso culays radulficilka ama falcelinta ka dhalataa culays kalunbay noqonaysaa laakiin waxaa munaasab u ah yacni kii hadlayaa ha hadlo kii meel tegayaa ha tago in loo sahlo loo fudaydiyo qofkii wax khalada ku hadla in looga nasteexayo lagala hadlo waxaa munaasab u ah maamulka in ay axsaabta mucaaridka iyo dadweynaha guud ahaan inay mar walba iyagu kula dhaqmaan maadaama ay waalidkii yihiin dulqaad iyo deganaan inay kula dhaqmaan dhegaysi iyo dheganuglaan taasaa waxay noogu hagaagayaan dadka waxgaradka iyo cuqaashiya culimadana waxaa la gudboon mar kastooy dhibaato dareemaan inay ka howlgalaan oo aanay fudaydsan warbaahinta iyo wasaa'iluliclaamka waxaa la gudboon ilaahay inay ka cabsadaan waayo dad fara badan maanta qalinkaa ay qorayaan waxaa laga yaabaa kelmad ay ciwaan weyn u soo sameeyeen inay fitna ka dhacdo waxay qorayaan waa inay noqdaan wax ummadda amnigeeda aan waxba yeelayn oon khalkhal ku keenayn waa inay aada iyo aad uga fiirsadaan waxa ay bulshada u soo bandhigayaan waayo waxaa la yidhaahdaa wasaa'iluliclaam waa silaaxun duu xaddayn waa hub laba af leh mididaa dee dhinaca xun haddaad wax ugu jartana waxbay fasahaadin dhinaca wanaagsan haddaad ugu jartana waxbay islaaxin walaalayaal guud ahaan waxa weeyaan maanta dalkeenna nicmo fara badan oo qayrkeen aan u haysan baynu haysannaa laakiin inaynu gacmaha isqabsanno dowlad iyo shicib mucaarid iyo muxaafid oo maslaxada guud aynu ka midaysnaanno ayaa munaasab ah taasaa maraaxil kastoo aynu inala soo derista lagu dhaafi karaa run ahaantii waxaan xasuusanahoon garanayaa dee muran iyo maraaxil badan oo ina soo maray dowladihii hore laakiin waxaynu kaga gudubnaa uun mar walba isu tanaasul iyo ismaqal iyo isadeecid iyo waxgaradkiiyo waayeelkoynu u qabsoonno unbaa lagu dhaafaa marxalad kastaba maantana qofkii talahaya kii waxa weeyaan tashaawur haya kii wax toosinaya waxa fiican innaka oo mar walba madkhalka iyo meeshaynu ka gelayno ka dhiganana cidda hoggaanka inoo haysa waa inaynu wada jir aynu wax ku saxno oo aynu wax ku toosinno wafaqa allahu ljamiic limaa yuxibu wayardaa rabbana aatina fi اddunya xasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والملحدين أعداءك أعداء دينك يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله